asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiaha dalsan qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland oo jenaraal maxamuud cusmaan diyaano u magacaabay agaasimaha kumaan dooska maamulkaasi puntland shacabka ku nool degmada diinsooror ee gobolka baayo uu wajahaya xaalado bini-aadanimo kadib markii ay al-shabaab ay gudoomiyeen degmadaasi tahayubayaal soomaaliya ah oo ku dhintay badda u dhexaysa turkiga iyo giriiga ciidanka xooga dalka soomaaliya howlgallo qorshaysan ka filiyay tuulooyin hoos tagda waa markaasi gobolka shabeellaha hoose kulan looga hadlayay la dagaalanka musuq maasuga oo lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug oo xalay magaalada gaalkacyo ka bilaabay kulmo siyaasadeed uu la qaadanayo odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka uu duqeeyay warshadaha quwadda korontada nukliyeerka ugu weyn ee dalayay markaasi yurub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan waa subaxnimo jimco ah afarta bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud cabdiwahaab cabduqaadir xasana dhanka farsamadii uu ka qaabeynaya warkii oofisan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu markaas jenaraal maxamuud cusmaan dayaano agaasimihii hore ee ciidamada b s f t u magacaabay inuu noqdo agaasimaha cusub ee kumaandoosta ah maamulka puntland ciidamadooda weyne xuseen washington ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xilli cusub u magacaabay agaasimihii hore ee ciidanka hay-adda b s f maxamuud cismaan diyaano oo hore xilka qaadis lagu sameeyey ayna xilka qaadistaas ka dhalatay xiisadii isku bedeshay markii dambe dagaal geystay khasaaro wareegta uu soo saaray madaxweyne deni waxyar ka hor raadaanka hore israadii subaxay saakay ayaa waxa uu maxamuud cusmaan diyaano ugu magacaabay inuu noqdo ciidanka waa agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga puntland ee puntland security commando force sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sareeya guuto maxamed amiin cabdulaahi xaaji khayr u magacaabay agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka puntland puntland intelligency official force iyadoona magac laga bedelay waa hay-adda b s f lagana dhigay d i s f xiisad ayaa ka dhalatay xilka qaadistii uu hore madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ugu sameeyey agaasimihii hore ciidanka b s f maxamuud cusmaan diyaano wareegista kasoo baxday madaxweyne deni ayaa waxay u qorneyd madaxweynaha dowlad waa dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni markii uu qiimeeyey xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee magaalada boosaaso markii uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cedin cusmaan karaash markii uu la tashiyo la sameeyey gudoomiyaha golaha wakiilada puntland xukumada iyo madaxweynayaashii hore waxgaradka iyo hay-adaha kala duwan ee puntland kadib markii uu tixgeliyey tallaabadii kala duwaneed ee uu muddada ka socday waa waa dadaaladii kala duwanaa ee muddada ka socday magaalada boosaaso kuna wajahnaa xal uhelista shaqaaqadii ka dhacday magaalada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni xeer nambarkiisu uu yahay eber eber sagaal ayuu wuxuu ku feeriyey waxaa sarreeyo guuto maxamed amiin cabdulaahi xaaji kheyr loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka puntland waxaa kale oo sarreeyo guuto maxamuud cusmaan cabdulaahi diyaano loo magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga puntland si waafaqsan xeerarkan iyo shuruucda dalka u degsan dib ayaa laga soo saarayaa xeer nidaam qeexaya waa kala xadeynta waajibaadka guud ee ciidamada kala duwan ee puntland xeerkani waxa uu dhaqan geliyaa markuu madaxweynahamarkuu madaxweynuhu soxoowaana uu xixay ayaa lagu soo gabagabeeyey wareystada uu soo saaray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni sikastaba wareystadan ayaa kusoo aaday iyadoo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari uu ku sugan yahay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxaana xilka qaadis uu hore ugu sameeyey agaasimihii hore ciidanka b s f maxamuud cusmaan diyaano ka dhalatay xiisad ka taagneyd magaaladaas waxaana markii dambe xiisada isku bedeshay dagaal sababay dhimashadii dhaawac oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland gaar ahaan kuwa b s f iyo ciidamada daraawiishta waxaana magaalada boosaaso ay gashay xaalad dagaal iyadoona maalmihii dambe ay wadeen abdaalo kala duwan isimada iyo madaxweynayaashii hore puntland iyadoona ugu dambeyn lagu guulaystay in xal laga gaaro arrintaas
ciisan ciisan washington kulan looga hadlayay dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka waxaa markaasi qeyb ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda abukaato xasan xuseen xaaji iyo guddiga madaxa banaan ee dagaalanka musuq maasuqa waxaana kulanka looga hadlayay dardargelinta golaha kaga aadan laba hay-adood sidii loola dagaalami lahaa musuqa ku yeeshay muqdisho waxaa la gorfeeyey sharciyadda u baahan dhaqangelinta iyo istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa si loola dagaalamo musuqa ragaadiyey horumarka dalka ugu dambeynna kulanka ayaa waxaa kusoo wadlaaday isaabgarad iyo in sidoo jir ah qaranka soomaaliyeed loogu matalo kulamada heshiisyada markaasi caalamiga laweri markaas dhinacyadu markii ay kulmeen dhinaca kalena shacabka ku nool degmada diisoora gobolka haba ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa ah ay wajahayaan xilligan xaalad aad uga dhag oo dhanka biniaadanimada ah kadib markii al-shabaab ay guuleemeen degmadaas shacabka ayaa sheegay inaysan haysanin waxyaabihii nolosha ugu muhiimsanaa ee caafimaadka iyo markaasi adeegyada kale ee asaasiga u ah nolosha yeeshee taabudarkeedana ay dhibaatooyinkaasi kala kulmaan dhanka al-shabaab si hadalka u dhigeene xasan aadan booro oo ka mid a dadka deegaanka oo la soo xiriiray idaacad dalsina muqdisho ayaana ugu warramay xaaladaha halkaas ku haysta iyo waxay u baahan yihiin in maamulka iyo dowladda federaalka soomaaliyaba ay ka caawiyaan
niyo horta raada birtan waxaana soola soo xiriiray degmada dinsor waxaa ku soo baxay dad oo xoola dhaqato ah oo tuulooyinka degmada hoos imaada toban kilomitr tnshan kamita u jira oo degmada oo degnaayaa shabaab soo ceerisay marka qaar degmada ay soo galeen qaarna waxay aadaan yaar baraawa kamaana qofku meesha gaari karo marka dadkaas markay noo imaadeen horayba degmada muddo sideesan waxaa saarnay goodoon oo baabuur wax ilaa na imaanin dadna waana soo qa waa noo imaaday marka haddana markii dadka soo qaxay wixii agaarka oo degmada ku hareersana oo al-shabaab ay sii jirtay oo wixii hoola ku dishay iyo wixii soo cararay ay noqdeen haddana waxaa sii jirtay karaatooyinka raashooyinka laga keenay oo meel yaraada ma jira u jirta degmada soo soddon soddon iyo shan kilomitr u jirta karaatoon oo dhuumaal ayaa keeni jirtay sistaas ayaan ku noolan iyo diyaarad wax laga keenay marka waxaan naga jiray karaatadii oo noo imaan jirtay tuulooyinka ayaana shabaab naga jirtay marka magaalada waxaa ku dhacay macluul gaajo rafaad diyaaradii wax laga keenayan al-shabaab waa diiday oo dadkii oo torare oo waxaa la dinsarad waxaa jeesaan nafsiin ayaa waa inay furna horta dhibaatada dowladda sirda sadarta aan kusoo waa haa de walaal horta amni ahaan markii la yirahdo soomaali ama soomaali baa lamid nahay soomaali maanta meel oo dhib aan ku jira ma jirto ma garat marka tankaro labaad degmada taarikh lix bisha labaad febraayo taarikh sideed ilaa labaatan inta udhexaysa degmada disoor taarikh sideed oo bisha kuwa dad baa kusoo barakacay taarikh lix bisha labaad haddana dadkii deganaa baa sii qaxay ma garat dadkaas raashiin la-aan darteeda iyo haddana al-shabaab hubiyaal oo toban kilomitr labaatan kilomitr laga soo riday oo meel ay ka dhexdaan aan la ogeyn oo degmada kusoo dhacayo guri kasta ka dhacayo oo haddana haddii dhacda kusoo gaaro meel isbitaala haddana aansan jirin dadkii farmasiyaalka oo degmada jooga oo ganacsi ah oo farmasiyaalka amkajii meesha ka shaqeynaya lacag lasan jirin dhammaantood shabaabaa soo wacay daawadooda tuulayn urarkan ma garat haa maamul gudoomiyaha hadda waa la bedelay markii dadkaas dhacay oo dadka barakaha socda ayaa baydhabo looga yeeray waa la bedelay waqtigoo dadkii socda waxa dadkaa hor istaagay oo ka jooga anagaan amarka bixinina anagaa idin gar istaagsan taasay hadda oo ma jirto kulli waa dareemi karta haddii oo qof dadkaas oo gar istaagu samayn karo oo mees jooga sardindor maanta maqahi lahayn sama marka niyow dadkii waa kaxeen qofka markii markii dhaawac noqdo dhaawac qof qalliin ama subax ku baado dinsoor lagama qali kara marka diyaaradaa saaran jirin diyaaradaa saari jirin askari ha noqdo shacab ha noqdo diyaaradaa saari jirin marka diyaaradii baa dana la istaajiyey raashinkaa la waayo baadii hata wax loo keenaa ma jirto ma garatay
kaas wuxuu ahaa xasan aadan buuru oo kamid ah dadka deegaanka degmada diisoor ee gobolka ba ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo markaasi la hadlaya idaacadda sanadkana waramaya xaaladaha biniaadanimo iyo halkaa ka jirta iyo dhibaatooyinka go-doon ee al-shabaab halkaas ay jediyeen weli warkaas waxnamaad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya nagala socotaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa gaar ahaan ururka lixdan iyo afraad ee guutada dhowaanta qaybta lixdanaad ayaa hogalo qorsheysan oo lagula dagaalamayo al-shabaab waxay ka fileen hiilooyinka lagu magacaabo warta madaxa maruudi jeex maantiy iyo ee gobolka shabeelle hoose ka tirsan hoogalkan ayaana waxaa hogaaminayay abaanduulaha ururka lixdan iyo afaraad ee ciidanka xoog dalka soomaaliya maxamuud salebaan wuxuuna sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii al-shabaab markaasi ay ula dagaalami lahaayeen loona saari lahaa wilooyinka iyo degmooyinka hoose gobolka shabeellaha hoose ee al-shabaab ay gacanta ku hayaan dhinaca kalena madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo fanaangelinkii dambe gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa wuxuu markaas xalay kulamo siyaasadeed oo markaas la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmadaasi madaxweyne qoorqoor ayaana sabar shaqo markaas ay ku tegay magaalada gaalkacyo galmudug dambe ee shalay waxaana halkaas kusoo dhaweeyay wasiirro xildhibaano ka tirsan labada gole ee galmudug xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah iyo maamulka degmada iyo kan gobolka mudug mas-uuliyiin kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxauna kulmadiisa ay la sheegay inay baarihiin doorashada quraasta la shaaciyay koo iyo tobanka ah ee markaa taalla magaalada gaalkacyo u jeedaan doorashada labaad ee maamulkaasi ah waxaana la sheegayaa inuu duurjoog ka ahaan doono daafurka doorashadaas qaybteeda ugu horeeya ee markaasi gaalgacal uga quman doono warkaas waxaanu aad ka dhegeysanaysaana waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho wararka soomaaliya ka baxsanna waxaa ugu waaweyn ruushka wuxuu doqay warshada markaas ugu weyn ee reer yurub taa oo markaas dadkii reer galbeedka si weyn ay ugu qeylinayaan waxaana taa ay ka dambeysay dagaalka ruushka ku qaaday dalka ukraine oo weli socda warshada timarta nucleerka ee ugu weyn yurub ee lagu magacaabo saborisia ayaa gubatay subaxnimadii hore ee jimcaha maanta kadib markii ciidamada ruushka ay ku qaadeen weerar sida uu sheegay duqa magaaladaasi warshadan oo sameysa shan iyo labaatan boqolkiiba awoodda korontada ukraine ayaa ku taal danta daanta webiga ee lagu magacaabo deneva oo waa todoba boqol oo kilomitir oo koonfur barina kaga beegan magaalada caasimada ee kiyev natiijada duqeymaha joogtada ee cadowga ee dhismayaasha iyo watijada warshadaha tamarta nucleerka ee ugu weyn yurub ayaa waxaa ayaa gubanaysa ayuu yidhi duqa magaaladaasi ee dmitrif waa markaasi dimitro orlof oo warbaahinta la hadlay ciidamada ruushka ayaa beegsaday xaruntaas iyagoona markaa gantaal ku dhuftay mid ka mid ah lixda qeybood ee warshadda inkastoo warar dambe ay sheegeen in dabka uu ka bilowday meel ka baxsan xayndaabka dhismaha islamarkaana ay u muuqatay in ammaanka warshadaas lasoo celinayo si ay maalmaha ama si markaasi ay ugu sii daran xaaladaha kale ee dalkaasi ukrain ee markaas duqeymaha ruushka uu ku geysanayo dahaana saaxiibyaa warkii waa naga intaa aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho cidii waseego waxay dib ugu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay erayo dalsan dadkom aad ku mahadsanteen dhegeysiga iyo la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel